الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu xaddi zinaa zinada xaddeedii ayuu baabkeedii yahay sariqadii ayaan kaba soo baxnay kolley hadhow khamradii unbaa inoo dambaysa ama wixii muskirka ahaa wixii xuduud ahaa ee kitaabkeenna inooguba sugnaa zinadii ayuu xaddeedii yahay sariqadii habeen baan ku dhammaynay kan zinadu bal axaadiida halkan inooguba imanaysaa ka badan oo iyada waxaa la arkaa way ka badantay intii hore haddaba zinadii ayuu xaddeedii ayuu yahay axaadiisan ku arki doonaa tafsiilkeeda waxadaثnaa yaxya bnu yaxya الtamiimiyu qaala akhbaranaa hushaymu can mansuuri can اlxasani can xiطaana bni cabdillaahi الraqaashiyi can cubaadata bni الsaamiti qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal sanadku kolley waa dadkii horen soo arki jirnay uun hushaymna waa imaamkii ina bashiir mansuurkan uu ka warinayaana kolley mansuur ibnu zaadaan weeye maaha mansuur ibnulmuctamir inaguba badnaa maaha waa laba ninoo kolley labaduba hiqaatu ruwaad iyo cubaadoodii kaba mid ah aadna xagga dabaqada isugu dhow laakiin ibnu xibbaan saxiixiisa iyo dee waa sida kuba sugan abucawaano mustakhrajkiisa iyo inuu mansuur ibnu zaadaan yahay waana sida uu misiyey tuxfadkiisa tuxfatulashraaf uu kuba sheego kani xasankuna waa xasan albasri markaa xasan oo taabiciya xidaan ibnu cabdillaahina waa taabici xasan kasii weyno waa dabaqadii labaad ee ruwaadaba waa taabiciintii waaweyneyd raqaashkan loo nisbeeyeyna waxay yidhaaheen baa raqaashtu waa haweynay magaceed malaa dad badan dhashoo deeta markii dambe loo nisbeeyey waa dee nisbada malaa dadkeedii ama dee reerkii iyada markaa ay iyada kaba beermay baaba dad badanna way dhashee bay nisbadii iyadii qaadatay wuxuu yihi cubaadat bnu saamit saxaabiga jaliilkii qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi khuduu cannii khuduu cannii khuduu qaata cannii aniga xaggayga bal xukumkan iyo waxaan idiin sheegayo iga qaata si a ugu camalfashaan oo ku camalfalo oo dabdiyo oo ku camalfalow khuduu cannii takraarkuna kolley waa adkayn iyo bal umuurta inay hagaag u xafidaan si ay ugu camalfalaan buu ku baraarujinaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qad jacala allahu ilaahay waa yeelayoo lahunna waa dumarkaa dee faaxishadu ay kaba dhacday sabiilan dariiq buu u yeelay ay kaga baxaan dee xabsigii iyo hayntii guryaha laguba haynayay ilaah baa dariiq u yeelay macnaa dariiqii ilaahay subxaana wa tacaala waa aayaddii suuratu nisaa kuwa faaxishada la imanaya taas baa horreysay oo haya guryihii ku haya ama xabsiya xidhaba ilaa ay kaba dhimanayaan ama ilaahay dariiq u yeelayo ay kaga baxaan xabsigaas taas bay dariiq ilaahay u yeelayo markaa xukumkaa hore kolleyna bal suuratu nisaa aayadda waxaa ku wada sugnaa oo qeybta hore kuwa iyagu la imanaya faaxishada faaduuhumaa macnaa dhiba bacd almufasiriinna waxay ka dhigeen aayadda ama qeybteeda hore ee labadan laga dhigay markay xumaantaa kuba dhacaan ciqaabtii lagu ciqaabayay dee adah waa carab ahaan iyo tacyiir iyo taas oo kalena inay dadkii ay ahaayeen dee abkaartaba ahaa ay yihiinba ama in waxa weeyaan taas kuwan iyaga ilaahay yidhi iyaga xidhaba oo ciqaabtoodii taa uu kaba dhigay xabsiga uu kaba dhigay ilaa ay kaba dhimanayaan ama se uu mowdkii adigu dariiq ilaahay u yeelayana dumar baa wase ibnu cabbaas iyo barkoodna waxay kaba dhigaan ta dambaba inay caam tahay oo kuwii sinaystayba guud ahaana bal sayibbaha laba yidhaaheen xukun markii hore xad ahaan ama ciqaab ahaan lagu ciqaabayay inay ahayd laakiin maxaa jirta waxaa yimi makhraj baa yimi xaddii baa la jideeyey arrinkaa horena gaayuu lahaayo aw yajcal allahu lahuna sabiilan ilaa inta ilaahay ugaba yeelayo sabiilo markaa xukumku markuu gaayo leeyuu wax ku gaayeysan yahay ee haddii xukumkii isbedelo waa naskiba lama odrhanayo ee bayaan gaayihiisii iyo ilaa intii lagu camal falayaa joogsatay oo markaa waxaa yimi xukumkan imaka halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inoogu caddaynayo wuxuu yidhi qad jacala waa yeelay allahu ilaahay lahuna sabiilan albikru waa ruuxii bikriga ah rag iyo dumarna kol haddaanu ruuxu guurdee soo marin bikri waa la odrhanayaa bikrigii oo bilbikri yazni bilbikri ku kaloo isnaa ama dee tu kaloo bikriba kaba sinaysanaya jardu miatin xadduhu xadiisu jardu miatin waa boqol ulood iyo wa nafyu sanatin sanad oo la masaafuriyo halkii xumaanta ay ku sameeyeen iyo beledkiisii waa iyaduna nooc ciqaabeed weeye xaddii bay qeyb kaba midtee laga fogeeyo oo laga masaafuriyo ibcaadkii wasayibu waa ruuxii sayibkaa sayibkuna rag iyo dumarba walow dee inta badan dumarka loo isticmaalo rag iyo dumarba luqadii uu ka dhacayaa waana ruuxa isagu guur soo maray uun ruuxii sayibka ahaa bisayibi oo yazni bisayibi arrinkuna qeyd maasa halka marka dambe aan sheegi doono sharaxana inooguba sugan eh dee isaga zin kaba zinaysanaya ama zinadii sayib sayib kaba zinaysanayay xadiisu jardu miatin waa boqol ulood oo lagu dhufto iyo warajmu rajmi labada la ysugu darayaa in boqol jeedal horta lagu dhufto dabadeedna haddana la rajmiyo xadiidku waa baabku waaba xadiidkan keliya duruqdiisaan israacinaynaa waxadaثna cmr الnaaqdu qaala xadaثna hushaym qaala akhbarana mansuur bhada اsnaadi mila waa sanad labaad oo uu bal maalan bas sheekhii muslimun baa isbedelay siiqo yarna way isbedeshay markii hore yaxya bnu yaxya tamiimi buu ahaa imikana camrun inaaqid siiqadu dhib mala akhbaranaa hushaym iyo xadaanaa hushayma laakiin halka dambe halkaa hore can mansuurin bay lafdiga hore ahaa imikana maxaa yimi akhbaranaa mansuurun sheekhuna raximah llahu tacaala waa imaam nawowiya wuxuu leeyahay cibaaradan uu sheekhu xadaanaa camr waa sanadkan inoo dambe laba faa-iida inoogu sugan mid weeyaane xadiidkii dariiq kaleu yeeshay walow dariiqa waxay isbedelay sheekhii muslimun uu yahay dariiq kaleu yeesho dee quwu siyaadsanaya arrinta kale ee kuba sugan waxa weeye hushaym ibnu bashiir waa imaam laakiin tadliis baa lagu yaqaanaa waa nin mudalisa tadliiskiisuna ma yara lafdigii hore muxuu yidhi akhbaranaa hushaymun can mansuurin oo uu cancaneeyey waana nin tadliis lagu yaqaano laakiin riwaayadan dambe muxuu caddeeyey inuu mansuur ibnu zaadaan kaba maqlayoo waa kan yidhi akhbaranaa mansuurun marka shubhadii xaggaa tadliiska ama wixii kuba sugnaayee tadliiska uga imanayay xadiidka ayaa halkan ka baxay oo kaba zuulay oo intan uu inoo soo celiyey faa'iidadaa weyn baa kuba sugan oo dee caddayn la caddeeya samaacu hushaym xadiidkan ka maqlay mansuur baa inoogu sugan markaa labada faaida ujeedadu dariiqan inoogu sugan waa suu yihi sheekhu xadaثna moxamed ibnu muhana wbnu bashaarin jamiica can cabdilaclى labadooduba iyagoo wada jiray cabdulaclى asaami kaba wariyeen oo qaala bnu lmuhana wuxuu yihi xadaثna cabdulaclى malaadee siqada canta ibnu bashaar inuu can cabdilaclaa un ku gaabsadaa daahir ba ama suurtagala xadaثna saciid can qataadaةa can اlxasani can xiطaana bni cabdillaahi raqaashiyi can cubaadata bni saamiti qaala anahu qaal sanadku waa dadkii yadna inagu soo noqnoqonaya saciidku waa saciid ibn abi caruuba ninkaa qataado ka warinayo de in badan baan soo aragnay min kibaari asxaabi qataada saciid ibn abi caruuba xasankan qataado kasii dambeeyaana waa imaamkii xasanulbasri oo marka horeba inoogu sugnaa sanadkii koobaad ba inoogu sugnaa iyo dee kii ku xigayba uu ku sugnaay wuxuu yihi haddaba cubaadat bnu saamid qaala kaana wuxuu ahaa nebiyullaahi nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam idaa unsila marka la dejiye calayhi korkiisa qur-aanka iyo waxyiga kuriba lidaalika ay asaabahu karbon rasuulka ilaahay waxaa asiibi jirtay shido iyo culays baa ku iman jiray kuriba lidalika liأjli dalika waliأjli nusuuli اlwaxyi waxyigan soo degayo aada u culus ayaa isaga waxaa asiibayay shiddo iyo culaysyo karb watarabada lahu watarabada waa isbedelayay tagayara lahu ay lilwaxyi aladii yunzalu calayhi wejhu waxyigaas kusoo degaya liajrigii wejhu wejigiisii ayaa isbedelayay waa culayskan iyo shidadan waxyigu iyo leeyahayoo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yihi innaa sanulqi calayka qowla haqiila waa qowl culus ayaanu kuba soo ridaynaa xadiid baa wuxuu ahaa saxiixa inooguba sugan zayd ibnu thaabit iyadoo adigu kollay aayad suuratu nise nusuulkeedna ay ahaydba ayaa markii hore iyadoo malaha wejigu yarbarkanaa dhabtiisa ama bowdadiisu yarbarkanaayo waxyi baa kuba yimi weliba waa jumlo yaro ama in yaroo aayad kaba mid ahayd oo dambeysay ayaybay ahayd oo yar bayaan ahayd markaasaa deeto wuxuu yihi waxaan kaba baqdayba culayskii iyo hiqalkii inaanan bowdadaa dibba iguma aanan ugu socon ama ay burburto dee waxyigani aada buu u cuslaa iyadoo maalin qabow la joogo oo dhaxan badan oo madiinana ay qabowdahay ayaa sida xadiidkii caaisha inooguba yimi rasuulka ilaahay waxyigu markuu kusoo dego dhidid baa ka di'i jiray iyadoo dadku ay qarqarayaanba waa hiqalka waxyiga haddaba arrinkaasaa ku iman jiray tarabada lahuna waa tagayara wejhu wejigiisii baa isbedelayo macnaa calatu habara waa habaradu waa gubaarka oo kale rubdana tagayur lbayaad ila sawaad waa ra-du way damisantahy qolooyinkiina sharaxaysa baadna way sukunsantahay rubda markuu leeyahay waxa ay tahay waa shayga cadaankii oo isbedelo madow noqda ama madow isuba bedela taas baa laydhaa shaatun rabdaa-una waa neefka adiyo dee madow laakiin madowgeeda malaha cadcadaan yar iyo waxyaale ay kuba sugan yihiin bay lafdigan ama taa magaca ku idlaaqi jireene adigu bal rasuulka ilaahay waxyigan culusee kuba imanaya laga arki wejigiisuu isbedeli jirayba qaala waxaa yidhi cubaada fa unsila calayhi waa la soo dejiyey rasuulkii ilaahay waxyi daata yowmin maalin faluqiya waxaa lala kulmay rasuulkii ilaahay kadalika isagoo xaaladaa aan sheegnay oo kale ah macnaa luqiya kadalik ay laqiyahu nnaasu weeye dadkiibaa rasuulkii ilaahay la kulmay wa huwa fii tilka alxaala xaaladan imaka aan sheegnay ahayd karbigaas iyo in tarabudkaa ama wejiga iyo uu isbedelayay isagoo xaaladaa ku sugan ayay dadkii arkeenay laba kulmeen falamaa suriya markii la fayday canhu isaga oo wixii dabooli jiray markaa waxyi uu ku yimaado dee waxyigii intuu joogsaday uu ka kor noqdu sidiisii hore kuba soo noqday ayuu qaala yidhi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuduu canii faqad jacala allahu lahuna sabiila aayad qur-aan uu aqriyay may jirin ee sunnihiisuba waa waxyiga qeyb kaba mid ah in iga qaata oo xukumkan iyo aan diinta sheegayo fahma iga qaata si aa uga camalfashaan oo u fulisaan qad jacala allahu ilaahay waa yeelay faqad jacala allahu lahuna walinisaa'i sabiila faamsikuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila macnaa aqalada ku haya ee waxa weeyaan aqalada ku hayadii aayaddaa hore kuba sugnayd ilaa ilaahay ama ay ka dhimanayaan ama dariiq u yeelayo dariiqii baa yimi markaa waa bayaan oo qaayun buu xukumkani lahaa qaayihiina waa joogsado waa la gaadhay arrinkiina wuxuu noqday dariiqii ilaahay u yeelay san imaka soo socota oo aw yajcal lahu lahuna sabiil ilaahay faqad jacal lahu lahuna sabiila athayibu bithayibi wاlbikru bilbikri athayibu macnaha oo yazni bihayibi iyo walbikru oo yazni bilbikri macnaha xaduhum maa yeli weeyaanoo ahayibu ruuxii sayibkaa marag ha noqda ama dumaree guur hore soo maray adigu waa guursaday mar unbuu la kulmay oo dee jimaac saxiixa ama nikaax saxiixa uu wax ugu tegey ama loogu tegay haweenaydii jaldu miatin xadiisu waa boqol uloodoo lagu dhufto uma rajmun bilxijaarati iyo rajmin xijaaradii lagu rajmiyo oo dhagax lagu dilo walbikru ruuxii bikriga ahaa een guur soo arag ama taasoo nikaax saxiixa aan cid kula kulmin ah xadiisu xaduhu jaldu mi-atin boqol ulood weeye iyo uma nafyu sanatin sanad oo la mastaafuliyo oo la anfiyo ama laga fogeeyo uun meeshii waa nooc ciqaabeed oo dee qurbadan iyo ruuxu dadkiisii iyo dhulkiisii ama halkii dee magaaladiisiiya markuu ka dheeraado qurbadu iyaduba dee waa yar dhib iyo tacab bay leedahaye waa qeyb xaddii kaba mid ah ayay tana tahay وxadثna محamed بن mثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna معاad بن هiشhام qال xadثnي أbي كiلاahma عن qتاadة بhdا الإسناaد غayr أna في xadيiثihma kilaahumana wuxuu u wadaa شhuعبة iyo hishaam udastawaaye labadoodaa weeye qataaday ka wada wariyeen isnaadkiisii horeynu soo maray ee xasanulbasri can xidaan taas baanay kaga wariyeen hayra ana fii xadiidihima laakiin labadan dambe xadiidkooda waxaa ku sugnaayna markii hore saciid ibni abi caruba isaga xadiidka qataade ka warinaya eh waa taa lafdigiisina aan soo aragne albikru ruuxii bikriga ahaa een guur soo arag hore yujladu waa la ulaynayaa la jeedlayaa wayunfa tiradiina lama sheegina wayunfa waana la mastaafurin oo la fogeynayaa meeshii uu waxaan ku sameeyaa laga dheerayn wahayibu ruuxii hayibkaa rag iyo dumarba guur hore soo arkay dee adugu nikaax saxiixa uun mar keliya haba noqotee jamaacadugu taasi ay kaba dhacday yujladu waa la jeedli wayurjamu waana la rajmin laa yadkuraani labadoodani may sheegahaynoo sanatan waa xagga nafyiga sanad may sheegin walaa mi-atan xagga jaldigana boqol kumay sheegina laakiin dee riwaayadii hore ayaa taa aan kaba qaadanaynaa inoona caddaysay oo jeedalkuna dee qur-aanku inooguba sugan yahay boqol suuratu nuur boqol jalde inuu yahay xaggan kalena sunuhu inoogu sugnaado waa sanad nafyigeed taasba wey bal baabkii isaga intan buu inooguba eg yahay waxaana bal rasuulkii ilaahay inoo caddeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaddan imaka aynu aragnay ee ruuxii bikriga ah iyo ruuxii sayibka ahaaba markay zina kaba dhacdee zinadaasi ay ku caddaato bayino amase uu isagu qirto ee taas uu qirto lagu oogayaa inay tahay aayaddii bal markaa sabiilkii ilaahay sheegay inuu ka noqday uu bayaan u yahay taas buu saa daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay kuba tegeen aayaddani inaanay nasakh kuba sugnayn oo dee gaayunbay lahayd qaayihiina waa la gaadhay waxaana yimi xukumkan iyaduba ma ahayn weligeed saa sameeye ilaa inta ilaahay dariiq kale uga yeelayay ahayd marka umuuruhuna markuu saas xukumku uu qaayo ku qaayeysan yahay ee waxa qaayo uu leeyahay gaayadii marka la gaadho oo kale haddii dee xukumkii isbedelo waa naski lama odrhanayo marka hore aba dee xukumkii qaayahan iyo xaddan iyo ama waqtigan ayaaba arrintiisu ay ku qeydnaydba xadiidku markaa wuxunbuu aayaddii tafsiir buu u yahay taas dee waana jira aimada qaarkood oo aayadda suuratu nuur birageeda aayaddan nasakhday bay yidhi ama aayaddaa suuratu nuur waa labadii bikri taas bay ahayd waa kuwii aan guur soo marin hore aayaddanna xadiidkin markaa aayaddan suuratu beltelanisana waa labadii hayib oo waana tan dee bayaankeedii yimeen bal adugu waxa ay tahay uun xaddii ruuxii haddii zinaystay waxay ku sugnaanaysaa way inoo dambaysaayoo layskama xadayo uun bayinaduna kolley shuruud bay yeelan aada u adag oo ay adag tahay si bayino iyo markhaati uun in ruux lagu xado oo lagu caddayn karaa aada bay u adag tahay ee dee wixii waqtigii rasuulkii ilaahay la xadayna iyo taas balsna waa dee mala cahdigii khulafadiyana ictiraaf bay ahayd oo ay iyagu qirteen ay dooneen in la dahiro isula yimaadeene bayina way adag tahay waanay inoo dambaysaa bal bayinadii ah waayo xadiid baa inoo dambeeyeen waxa adigu ay tahay un xaddii imaka ruuxu hadduu aanu guur hore soo marin xaddiisi waa boqol ulootaa qur-aanka naskiisna waa suu inoogu yimi xadiidkana imaka waa suu inooguba yimi waxaa u dheer intaas iyadoo la dheereeyo sanad la anfiyo oo laga kaxeeye halkii uu waxan kuba sameeyey sanad weeye xadiidka daahirkiisuna hadday ruuxan zinadani kaba dhacdee nafyiga lagu fulinayaa uu rag yahay iyo hadduu dumar yahay farqi inaanu u dhaxayn weeye waana sida imaam shaaficiya aymo kale ay kuba tagaan weeyaan barhkood baa culimmada iyagoo le dee caliyana waa laga soo naqliyey e in haweenaydii cawro weeye waaba tan xataa hadday safar gelaysa maxrim inay raacdo uun mooye safarkii looba diiday marka iyadii oo la anfiyo meel kale la geeyaana dayacaad baa ugu sugan iyadii iyo bandhig loo bandhiga fidnadii oo markaa haweeneyda nafyi korkeeda ma ahaanin culimada qaar iyago kuba tegayna way jiraane laakiin qolooyinkii iyaga kuba tegay waa xadiidkan oon tafsiil iyo kala qaad jirin in xaddiina bal maalan raaciyey taas bay tahayba in bal markaa taas weeye xagga marka la eego lafdigan xadiidkii albikru bilbikri iyo athayibu bihayib daahirkiisu wuxuu keenayaa marka xaddan la oogayo ruuxii bikrigaa markuu ruux kaloo bikriya zinadiisan ay kala zinaystaan ama sayibkii sayib ay kala zinaysaan intaasi qeyd maaha iyada iyada qeyd maaha kollay dee waana tay waxyaalo kaleo inoo dambeeyaana way jiraan e imaka iyadu wax qeyd ah oo tani ay keenaysaa ma jirto ee ruuxii haddii zina ay kaba dhacdo ama ruuxan ay kala zinayseen ama bikri ha noqdo ama sayibe isagu wuxuu yahay iyo sifadiisa unbaa xaddiisii ay noqonaysa hadduu bikrigeena boqolkii olood buu noqon hadduu sayib yahayna rajmigii bay noqon bal xaddiisa ay noqonaysaa ee imaka tani wax qayda ma aha oo qeyd ma keenayso iyada taas ma keenayso bal maalan qur-aankana idlaaqaasaaba kuba yimi suuratu nuur oo dee lafdi wasfigii zine unbaa la sheegay labadama uu kulminayey marka laakiin kol haddii sifadiisu ay tahay bikrina ad haddii uu hayib yahayna waa taa lafdiga bikri iyo hayib labadaba ku dhaca baan idha allahuma xadiidka bal waxaa inoogu sugan halkan waxa weeyaan ruuxii hadduu hayib yahay ama muxsan sii laga cabiraya yahay waa ruuxaa guur hore guur soo maray ee bal maalan taas zinana ay kaba dhacday xaddiisii in horta boqolkii ulood lagu dhufanayo dabadeedna la rajminayo taas baa imaka xadiidka inoogu sugan xadiidkan cubaada oo waaba kan eeg aلhayibu jaldu miati ثuma rajmu bاlxijaara wاhayibu yujladu wayurjam riwaayada dambe tii inoogu horeysayna wاhayibu bhayibi jaldu miati warajmu xadiidka duruqdiisu waa see kuwa wada timiyo labadii in lagu jamcinayo oo lagu kulminayo ayaa xadiidka inooguba sugan kolleyna taas way jiraanoo dee saxaabo fulisayna cali bnu abi daalib radia allahu tacaala canhu ardaahu waqtigii khilaafadiisii haweeney shuraaxo la odhanayey oo intuu malaa maalintii khamiiseed buu uu uleeyey jaldigii waana haweeney dee hayibana way ahayd kolley ictiraafkeena waa hede markii dambena wuu rajmiyey isagoo yihi waxaan ku jaldiyey kitaabkii ilaahay waxaanan ku rajminayaa sunnihii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo bal jamciyey taasi way jiraanba waana asaasin kolley dadkii kaba dambeeyey xasanulbasrina qowlkaa waa lagaba soo naqliyey isxaaq ibnu rahaweyhi iyo ahl adaahir iyo qolooyinkaaba qowlkood weeye bacdu asxaabi shaaficina waa iyagoo nuskan eegay uun waa siduu kuba yimid dee wax daahirkiisa imaka dee waxa weeyaan aada usii caaridayoon ahayn ficilo markaa qowli iyo taasi baanay iyagu u arag inuu jirabe laakiin markaan la eegno jamaahiir alculamaa iyagu waxay kuba tegayaan waxaan waajibkii inuu rajmiga uun yahay kolley xujadooduna waxa weeye oo dee xujadoodu ay tahay maciz ayaa inoo soo socda bal caawa waxbaan ka gaari doonaa walow xadiisyadiisu ay badan yihiin oo kolley sharaxa axaadiidiisana aan iska yar dibdhigi doono si aan mar isu yar wada raacino laakiin wixii aan ka yar gaadhsiin karna waan ka gaadhin haddii alla yidhaaho waa nin muxsan uu ahaa guur hore soo maray rasuulkii ilaahay uu rajmiyey muu jaldin haweeney iyaduna reer qaamid ahayd oo uur lahayd oo rasuulkii ilaahay uba timi iyadana waa la rajmiyey uun muu jaldin haweeney kale oo reer aslam ahayd oo bal maalan uu rasuulka ilaahay nin reerkoodaa uu diray iyadoo ninkeedii iyo nin kaloo dee inan kala dhalay malaa ay waxan ay iskuba dee ku sameeyey ay islaba yimaadeen oo markii horena xeerjajab iyo waxyaalaha arrima ay dee ku dhammaysteen haddana markaa ay isula yimaadeen rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay ninkii uu dirayay wuxun buu ku yidhi orod ku kallahoo ninkan haweenadiisii u tago fain ictarafat farjumha hadday qirato rajmi waa haweeney la qabo ninkeedii baaba jooga laakiin qirashada ninkeedu leeya way isnaysatee ninkii waxa weeyaan kale lagu sheegayey aabihii leeya taasi iyada ictiraaf ma hadday dafirto waxba lagama soo qaadeen weeyaan iyaga taas ee hadday iyadu qirato marka waxaan leenahay bal waqaa'ic kala duwan oo rasuulkii ilaahay uu fuliyey ayaa jirtay oo rajmigii unbuu laba yimiye inna jaldi laynooma soo noqlin uu raaciyey saa daraaddeed jamaahiir alculamaa waxay kuba tegeenba dee axaadiidtaa bay leeyihiinba imaka xadiidkan marka la eego wuxuu inoo keenayo axaadiidta kala duwan ee weliba ficil uu rasuulka ilaahay fuliyeyba ahayd midka iyo labana aan ahayn ee ka badan ayaa inoo caddaynayso xadiidkan daahirkiisana in la jamcinayo kollay daahirkiisaasi macmuul maaha ma mansuuq buu noqonaya waa say jamaahiir alculamaa leeyihiin ee waana umuuraha kala duwan ee aan sheegnay ayay iyaga xujadoodu tahay ay uga xujaysteen bal taasi waa inta xadiidka inoogu sugan ama waxyaalaha kale bal umuura inooguba sugan ee dee ku tacalluqsanun xaaladan aan ahna zinada iyo xaddeedan taas iyada dee bilow un baaban kama joognaayo way noo soconaysaa waxaana halkan bal intaan dhaafin uu sharaxa iguba sugan isagoo way dee nala socon doonee si dee daabidka culimadu in aanu ogaano albikru min الrijaali والnisa buu yihi man lam yujaamic fi nikaaxin صaxiixin wahuwa xorun baaliqun caaqil waa ruuxa xorta ah ee baaliqa ah ee caaqilka ah ee nikaax صaxiixa aan haweeney ugu tegin macnaha guur hadduu dhacon weli jimaaci aanu dhicin dee kama dhigan xaddan inuu mudanayo caqdigii uu ku mudanayo guur صaxiixa oo uu kula kulmay dee ciddaa guurkaa saxiixii uu dhex maray kaas maalan ruuxii taas ahaa waa hayib buu noqona laakiin ruuxii aan sifadaa ku sifoobini wuxuu noqonayaa un bikri xataa ha dhacdo dee zinadanba waa kan waxuu tegey hadduu nikaaxaan shareecadu sugaynoo faasliya waxyaale uguba tego nikaaxuu taa yahayna muxsan kama dhigaan ee bal waxa weeyaanuun waa nikaax saxiixa ruuxii aan wax kula kulmin haween aan kulaba kulmin ee baaliqee caaqile xor ah kaas baa adigu bikri yidhaha sayibkina markaa muxuu noqonayaa marba haba noqotee marka ayaanu xaasba lahaaninbe nikaax saxiixa uun ruuxii haweeney kulaba kulmay ama haweeneydii dee nikaax saxiixa loogu tegay marba haba noqote iyagoo laakiin baaliq oo caaqilo xor ah macnaa ruux qaangaada caqliloon waalayn xorna ah imaadu xukum kaley leeyihiin bal maalan imika waqtigeennana maba joogaan kaas baa sayibkii uu noqon ama muxsanka ka lagaba cabiro haddii saadka la kasriyo muxsin laba yidhaahana dee halkan waa isla mid uun oo labada wejba way soo naqliyaan luqada labadaba haddii muxsan marka la yidhaahana dee shaad bay iska waa yar qiyaaskii ma noqonayse laakiin waa sida badan be ee bal waxa weeyaan kaas baa adigu uu yahay sayibkuna in bikriguna kaasuu yahay axkaamtana iyaa kalele axaadiisuna way noo soconaysaa baabu rajmi sayibi fi zina wuxuu u baabaysan yahay rajmigii la rajminayay ruuxa sayibka ah lafdigan sayibna waa taa nidhi rag iyo dumarba uu ku dhacayaa walow inta badan dee xaggii isticmaalkii ama idlaaqii dumarku ay u badan yihiin laakiin rag iyo dumarba waana kaa sifadiisa ama waxa uu yahay aan sheegnay zinadii marka ay noqoto ruuxaasi zina kuba dhaco rajmintii la rajminayey oo bal maalan taas dee ruuxaa guur soo maray ama xaas bale markuu waxaan kuba dhaco wax ku xambaaro kan waxaaba dhici karta la yidhaah dee aan waxaan soo arageene taas isagaa dee yar in ruuxan wax ka qaalib noqdo shahwadiiya iyo isagoon waxa weeyaan taa yaridan iyo waxyaalahan inay uba geeyaan baa dhici karta kan wax saasoo ugu xambaaraaban jirin oo ciqaabtiisi waaba la adkeeyey ee haddaba rajmintii la rajminayay baabkiisii yahay xadaثnي abu الظاhir وxrmlة بن yaحyى qala xadaثna بن whb qala aخbarnii yunus عan بn شhihaabi qala aخbaranii cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutbata anahu samica cabdالlahi bn cabaasi yaquulu qala cmar bn الkhadaab sanadka horeynu usoo aragnay waxa uu yihi ibnu cabaas cumar ibn الkhadaab baa yihi walxaal huwa jaalisun uu fadhiyo calىa mimbari rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyh waslm rasuulka ilaahi mimbarkiisii xadiidku muslim aada buu u kooban yahay bukhaari xadiidkan uu la wariyey oo waxa weeyaan muslim waa la wariyey aadna waa u dheeraa bukhaari oo kale haddii xuduud waa kuba wariyaa meelo aan xuduud ahayn oo kaba horeysana waxaan filaya jize adugu ad kolley meelo kale oo dhowrana waa ku wariyaa isagoo aada u dheerba waayo arrin kasoo bilaabmaysay xajkii ugu dambeeyey cumar iyo mino markii uu joogay hadallo uu yidhi iyo haddana wuxuu doonaya halkaa inuu kaba yidhaaho lagula teliyey meesha cid kastaa joogta waa dadkaa dee dadkii islaamnimadoodu fiicnayd aqoonta lahayn macrifada lahayd un kuma koobna meel kastaa laga soo xajo hadalkii waxaa dhici karta si kaleba in dee loogu fasire bal u kaadiyo deeta markii uu madiino tegey ayaa markii ugu horreysayba khudbad dheer ayuu aqriyay xadiidkana uu kulansaday kolley waana sanadii uu dhintaybo markaas bishaasba ma wada dhammaysan waa xadiid aada u dheer bukhaari marka la eego oo intan aan hayno dee malaa shanteed iyo lixdeedba kaba badan bukhaari laakiin muslim waa kooban yahay oo muslim wuxuu ka soo qaatay intii ku tacalluqsanayd uun rajmiga waxyaalo kale oo kala duwan buu xadiidku kulansanayay ee haddaad rabtaana kolley bukhaari waa u laabmi kartaan waxa weeyaan dhowr meeloodna waa kuba jira xuduud baaba kaba midoo dee marka kitaabulxuduud lama joogo laakiin meelo ka horreysa xadiidku kuba sugan yaho kitaabulxuduud ka horreysana waa kuba jiraa sidee bal waxii kuba yimi oo dhan aad u ogaan kartaane se imaka innaga muslim wuxuu soo qaatay uun intii ku tacalluqsanayd baabkan iyo rajmiga oo wuxuu yihi waxaa qaala cumar bnu اlkhadaab walxaalu wa jaalisun uu fadhiyo calaa mimbari rasuuli llaahi salى اllahu calayh wasalam waad waqtiyadaa awaakhira cumri awaakhira cahdi mimbarkii rasuulka ilaahay isagoo ku fadhiya ayaa wuxuu ihi in allaha ilaahay qad bacaa uu diray muxamada muxamed salى اllahu alayh wasalam bilxaqi xaq buu la soo diray wa anzala waanu dejiyey calayhi isaga korkiisa alkitaaba kitaabkan qur'aanka ayuu kusoo dejiyey fa kaana waxaa mimaa wixii ama kii umuurihii iyo dee qur'aankii unsila la dejiyey calayhi korkiisa aayat rajm aayaddii rajmiga ayaa kaba mid ahayd qur-aankii isaga lagu soo dejiyey aayadda rajmiga kole aayaddana lafdigeeda halkan sharca sheikhu washeikatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakaala min allahi wallahu casiizun xakiim bal waa lafdi ee lafdigiisii la nasakhay qur-aanka khasaa'istiisii iyo axkaamtiisii ma laha laakiin xukumkiisii baa inoo baaqiya taas baa kaba mid ahayd oo qara'naha aayaddaa waanu aqrinay wawacaynaha waanu fahamnay waanu xifdinay wacaqalaha waananu fahamno waanu kasno bacna aayaddaa waanu aqrinay waananu xifdinay macnaheedii iyo wixii dee xukum ay xambaarsanaydna waanu fahmno waanu kasnayba farajama isagoo rasuulka ilaahay xukumkaa fulinaya ayuu u rajmiyey rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam warajamna anaguna dadkaas dee iyagu xukumkan iyagu ugu khaaskaayo waa dadkaas waa sayibkii waanu rajminay bacdahu rasuulka ilaahay dabadii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa akhshaa waxaan ka cabsanayaa dee aayaddiina kitaabkii kuma qorno eh lafdigeediina waa la nasakhay xukumkeedu baaqi haba ahaadee indaala hadduu dheeraado binnaasi dadka zamaanun zaman uu ku dheeraado oo waqtigii uu la fogaado uu la dheeraado dee cahdi markaa waa dadkaa dabadood imanayay an yaquula qaa'ilun ku qaa'ili inuu yidhaaho maa najidu ma helayno alrajma rajmiga fii kitaab illaahi kitaabka ilaahay kama helayno rajmigii kitaabka ilaahay kama helayno oo kuma sugno qur'aankii fayadilu ay markaa lumaan bitarki fariidatin fariido ka tegeed fariido ka tegeed dee waa saa dee loogaba tegay min cuhuudba fariido ka tegeed anzalaha allahu ilaahay soo dejiyey fariido ilaahay soo dejiyey ka tag ay kaba tegaan oy fulin waayaan ay taa kuba lumaan waina arajma rajmigu fii kitaab illaahi macnaa ilaahay xukumkii dee ama kitaabkii ilaahay oo aba kuba sugnaadayo ee waa aayaddaa xukumkeedu baaqigaba yahay haddii aw yajcal allahu lahuna sabiila dee aynu marka taa aynu kuba soo fasirnay rasuulka ilaahay inuu ku bayaamiyey rajmigii oo halkaasna sidoo xaafid yidhaaho dee kitaabka ilaahay waa kuba suganyay oo sabiilkaa ilaahay halkaa kuba sheegay ayaa ah ruux hadduu sayib yahay ama muxsan yahay in la rajmiyo oo sabiilkaa naftiisii baaba kaas isna aba ah fii kitaab illaahi xaqun waa ina rajma fii kitaab illaahi xaqun xaq weeye oo dee kitaabka ilaahay ku suganoo waa xaq calaa man shaksigii korkii ku sugnaaday zanaazinaysay idaa axsana macnaa hadduu guur isagu ruux soo maray oo axsana bimacnaa tasawaja ruux muxsana yahay oo min alrijaali waannisaa rag iyo dumarba adigu raggii iyo dumarkiiba kaba mid ah macnaa ruuxii isagu ixsaan ee axsana fahuwa muxsin ismigii faacil qiyaaskiisii fahuwa muxsan iyaduna oo la fadxiyo ismafcuuloo kale uu kuba yimaado iyadu macnahan uun leeyahay waa luqo bal matalan taasna qiyaaskii aanay waafaqsanaaninba waalmuxsanaatu min annisaa waa dee kuwa almutasawijaatu min annisaa oo macnaa waa kuwii dee dadka ruuxa aan uba banaanayn waa dumarkii ragga lahaa taas oo almuxsanaat waa halkaas lafdigan dee ixsaanna kolley ee guurkan waa kuba yimaadaan axsana waxaa kale kuma hadii la idhaha axsanat ilmar'atu farjahana macnaha waa ruuxii cafiifad ahayd ee dhowrtoo taasi macnaa iyadana macnahaas waa kuba yimaadaa de bal markaa kolley dhowr macnaha lafdiguna leeyahay imaam nawowi raximah llahu tacaala tahdiibkiisa iyo de aimo kaleba ay kuba soo naqliyaan oo kuwaasi kaba mid yahaye haddaba idaa axsana min arijaali wanisaa waa goormuu xaq noqonaya idaa qaamat hadday qumto ay xasisho albayinatu caddayn dee shuruuddeedii dhammaysatay aw kaana uu ahaado alxabalu uur haweeney aan dee lagu ogeyn guur ay guursatay un la arko iyadoo uur leh aan dee aanay sheeganna ama aan la ogeyn dee in la kufsaday ama la qasbay oo dee ikraameeshii yimi aw ilictiraafu ama qirasho ruuxii uu qirto isagu uu yeedhaho waxaasaan sameeyey isagoo dee caqligiisu dhan yahay waxaasaan sameeyey uu idhaaho markaa iqraarkiisii lagu camalfalo si axaadiida dambe inooguba imanaysa bal taas bul وxdثna abubكر بن أbي شhybة وزهير بن حرب وبن أbي عمر qالوا xdثna سفyان عن الزهري بhda الاسناad isنaadka imaka nagala soo baxnay bal kolley أxaadiiثu way noo socon doontaaye xadiidkana kolley waa ta aan leenahay bukhaarي aad buu uba dheeraa umuuro aan tan ahaydna waa kulansanaya wixii arinkan rajmiga iyo xaddan zinada kagaba tacaluqsanaa hadalkaa iyo khudbadaa dheerayd ee cumar awaakhira xayaatii madiina uu kaba jeediyey markuu xajkiisii ugu dambeysay kaba soo laabmay bal intanba weeye xadiidka horta umuuraha inooguma sugan waa aayaddan qur-aanka ah ee uu yidhi waanu aqrinay waanu xifdinay waanu fahamnay lafdigeeda waa taa aan sooba sheegay iminkana kitaabkii qur-aankaa inoogumaba sugnaa waxaana riwaayo muwada iyo dhacday haddaanan ka baqan inay dadku yidhaahaan kitaabkii ilaahay buu wax ku ziyaadiyey musxafkaabaan kuba qoori laha inuu yahay isagoo caddaynaya un xukunkoodii inuu baaqi yahay oo inuu bal matalan markaa tani waxay noqonaysaa kolley markay xagga naskay qur-aanka kaba hadlayaan ayay dee qaybahay uba qaybiyaan ku lafdigiisii la nasakhay xukunkiisna uu baaqi yahay waaba aayaddan iyobay mithaalka usoo qaataan ku isaga xukunkiisii la nasakhay laakiin lafdigiisii uu baaqi yahay waaba tan dee aayaad kala duwan oo qur-aanka inooguba sugan ay jirto in dee ay maalan a'immadu ama culimadii tafsiirka iyo keyrkoodba ay yidhaaheen waa lafdigan aayaddani waa mansuuq walow dee kutubu tafsiir waxyaalaha dhacay ee ay badiyaan ee ay kaba dhigaan qur-aanka suwartiisa oo dhanba inteeda badan si wax naskhi kuba sugan yahay bal ay yidhahaan aayad suuratu towbad kuba sugan oo aayatu sayf ay kuba idlaaqaan ay yidhahaan boqol iyo labaatan aayadood inka badan bay nasakhday umuurahaasi waa tasayudaad iyo dee kolley arrinku kaa maaha qur-aankii naskhi waa jiraa lamana inkiri karo laakiin aayaadka la odhan karo waa mansuuqoo qur-aankii bay kuba sugan yihiin kolley waa wax la tirin karo uun waxa weeyaan walow suyuudi kitaabkiisa jalaalka dee waa yaridiisi iyo koob iyo labaatan jirkiisiiba ahayd markaa dirulmansuurna inuu taas kuba badsado aayaad kala duwan oo kuwii cafi tilmaamaya sabir iyo safxiya waxa ay yidhahaan aayatu sayf baa nasakhdo aayaad badan naskigooda la sheegto laakiin itqaankiisa oo kale aayaadkaasi wuxuu ku soo ururiyaa labaataneeye aayadood buu kuba soo ururiyaa oo bal matalan nad midna uu leeyahay kooban oo iyaga taas ay kulansato bal waliba ama labaataneeyahaas laba aayadood haddii dib loogaba saaro dee ilaa sagaal iyo toban aayadood iyo waxyaala noqonaya waa umuurahan bal markaa taasi maxay noqonaysaa xukumkoodii baa la nasakhay waa aayaddii dee ciddada xawlka oo kale iyadoo afar bilood iyo yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wacashran weliba way hore way dambaysaa taasi mee way ka horeysaa bal matalan had iyo goorna naasikha iyo mansuuka dee mansuuka horeeyo naasikha dambeeya lakiin halkaasoo kale waa mid ka mid iyo aayaddii kale waxa weya de mataacan ila alxawl ay kuba sugnayd ee isku suuradun ay kuba jireen aanay saaba uguba kala fogeyn oo kale waaba tan laba ayadood oo midna dee xukumkeedii waa kaa mustamirka midna xukumkeedii uu yahay siay dee jamaahiir alculamaa ku tagaan xukum laba nasakhay marka taasoo kale xukumkii baa markaa la nasakhay lafdigii waa jooga dee iyadoo lafdigii iyo xukumkii la wada nasakhana waa taqsiimku suu noqonayo laakiin dee waxay imanaysa oo kale bal qur-aankii kol haddii dee aan lagubaba camal falayno xukumkii la nasakhay maxaa dee xikmada ku sugan in lafdiga baaqi noqdo in xukumkiiba lama fulinayo laguma dhaqmayo qur-aankiina in lagu camal falo lagu dhaqmaa loo soo dejiyo waa mid tan iyada waxa weeyaan dee base aan hayno oo kale kol haddii xukumkiiba baaqi yahay maxaa dee lafdigii dee naskhigeedii kolley culimmaduna xikamta sheegaan waxaa kaga mida qur-aankii bal maalan maaha uun lafdigu in waxyaalo khasaais kale buu leeyahy qur-aankii waa xukumkan lagaba qaadanaya waa waa xukum arrinta kale jirta aqrintiisan la aqrinaye lagu cibaadaysanaye salaaddii laguma tukanaye icjaaskii qur-aanku lahaa kulansatayna iyaduna waa qeyb kale marka markanin waxa weeyaan xukumkii laba nasakho lafdigiina baaqi yahay dee xukumkii unbaa la nasakhay laakiin intii kale ee qur-aannimadeedii in salaaddii laguma tukanayo ay tahay alfaadide icjaaskii aydu ay leedahay oo bal maalan taas ruuxii aqriyay xarafkii uu toban xasano kabeelaya axkaamtaasi waa baaqi gees kalena dadkii xusuusin baa iguba sugan nicmadan weyne ilaahay iguba nucmeeyey xukum adag oo jiray sadee ruuxii toban nin haw adkayso yaanu ka cararin toban oo kale oo loo fudaydiyo laga dhigay un laba ruux inuu dee qaabili karo oo u jirib dhigi karo waa fudaydintaa ilaahay fudaydiyey dee xusuusin iyo nicmadaas waay uguba sugantay dadka si ay u gartaan ay ilaahay uguba shukriyaan ama iyada kuwan dee lafdigoodii la nasakhay kol haddii lafdigii la nasakhay khasaaistii qur-aanka ma laha macnaa salaad laguma tukanayo ruuxii junubka ah hadduu aqriyo looma diidayo tii xaydadaadi hadday aqride looma diidayo in qur-aankii markaa khasaaistii jaanibka u lahaa ee waxaa harhsanuun waa xukumkiibaa harhsanuun laakiin qur-aankii khasaa'istiisii kale kol haddii lafdigii la nasakhay ma laho dee kitaabkiina waa tan aan laguba qorahayn ruux hadduu yidhaha salaad baan ku tukanayana salaadaasi kamama ansaxayso salaad laguma tukanayo in ruuxii bal maalan junubkii iyo xaayidkiiyo ihtiyana looma diidayo bal waa taase ee horta tan waa ta iyada inooguma sugan arrinta kale bal maalan xadiidka inooguma sugan uu leeyahy waxaan kaba baqanayaa zaman hadduu dheeraado ina qaa'il yidhaaho rajmigii kitaabka ilaahay kama helayno wuxuu sheekhu leeyahay arrinkaa uu isagu cumar ka cabsanayay waabu dhacayoo dee nimankii khawaarijtoona da waqtigaas dabadeedu yimiba iyo qolooyinkii waafaqsanaa may qabin rajmiga ma qabaan qur-aankii kuma sugnay leeyihinoo maba qabaanba ee ama rasuulka ilaahay buu xaggiisa kama ogaaday ama dee karaamaadkiisi iyo dee muwaafaqaadkiisuma ama arrimihiisii waa kii dee muxadad rasuulkii ilaahayba mulhamaba kaba dhigaybe ama ku sheegaybe tii bay kuwa xambaarantahay lakiin dee waa taasi ilaa waqtiyadeedna dambena waa tan dawaaif iskaba daada kuwa hore muctasiliya waxyaalo looba tirin jiray ama markaan khawaarije iyagu qur-aaniyiin la yidhaho dee cibaarada markaad moodo dad qur-aankii oogayo nooleynaya la moodo arrintuna ay tahay kolley shareecaday inkirayaan oo dee qur-aan mooye wax kale markaad yidhahaan ma inkirayno salaadii xataa si ay u tukadaan dee ma jirto shan salaadoodna qur-aankii iyo zakadii iyo soomkii iyo xajkii habkiisii waxyaalaha guud mooyaane tafsiilkii kumaba sugnaa si ay ugu camal falaan xataa qur-aankii ma jirte waatay dee dawaab saasiba ay waqtiyadeedna jirto xataa barhkood malaa dee waa kolley waddamada qaarkood baa haba dee dad badan oo ama dee kuwa saasi haba joogeen be barhkoodna lai sheegay dee mualafaad iyo waxyaala ay leeyihin dee umuurahan un ay taas yidhahaan bal waxa weeyaan waa umuurahaasoo hadalkiisani waana wax dhacayba arrinka inooguma suganaa bal horta dee iyada ruuxii hadduu muxsan yahay in la rajminayo culimmadu way ku ijmaacsan yihiin waxaa kaley kuba ijmaacsan yihiin haddii bayino ama caddayn loo helo zinadiisan isagoo muxsana in la rajminayo laakiin bayinadiibaa dee culimmaduna ay kuba ijmaacsan yihiin qur-aanka inooguma sugantahe inay tahay afar nin dumar halkan lama aqbalayo weliba cuduula maaha ruux kasta in la aqbalaye lagu kalsoonyo dad hiqaad ah oo cuduul ah waa dadka iyagoo dee waxa weeyaan waa ruux muslima baaliqa caaqila ka nabadgalay oo dee weliba dakara halkan xor ah ka nabadgalay fisqi wax keenaya iyo khawaarimba wixii xataa sharaftiisa dhaawacaya kaba nabadgalay oo iyagoo arrintii markhaatikaa weliba markhaatiga halkani maaha in waxaas waan arkayno oo aqalkaasi ay iskula jireen ama waa dul fadhiyaybo dee waaba saas oo kale bal dee waxa weeyaan iyagoo qaawanoo ayaan lugahood iyo waxyaalo noo muuqdeene shahaadada waxay noqonaysaa camalka naftiisii inay markhaati ka noqdaan waa inay labadii xubin ay isku jireen dee taasna de waxay ila tahay xataa dad kuwa ugu dee maalan ugu xishood darane xishoodkii kaba tegay dee malaha waa naadir inay banaana isla fadhiistaan oo dee taasoo kale arrinta si loo adkeeya loo sugaa markaa bayinadii zajri way tahay oo waa ciqaabtood aad iyo aad oo adiga zajridaysa laakiin si lagu sugi lahaa ee dadkaa hore ee iimaankoodu uu siinayay inay istahiraan kol hadday waxaan kuba dhaceene iyagoo garanaya in la dilayo isu iimanaya lahaa xaddii hay lagu ogaano taasna dee waxay la tahay waa shay naadir ah jaanibkan kalena sida loogu sugaa aad bay naadir u tahay waayo waa inay afartoodii weliba aanay iskhilkhilaafin wixiina ay wada caddaynayaan haddii saddex ay dhahaan waxaasaan arkayno miduu idhaaho anigu maye dee waaba kaasoo kale shahaadadii way jabaysaa tii laguma ogayo bal cahdigii cumar bay dhacday iyadoo taasoo kaleo ninkii afraad uu meeshii ka joogsaday sheegay inuu badi iyo adigu waxyaala arkaya de wax isla qaawanayo nafasna maqlayay laakiin inuu caddeeyo tii buu kaba joogsado saddexdii kalena waa la xaday saddexdoodii baaba xaddii qadafka ayaaba lagu oogayo bal shahaadadoodiina dee imaka ragaan magacaabayna waaba nin isagu adkaysanayo de waxaan isagu wuxuu arkay inuu hoy nusbeeniyena waa diiday cumarna xataa shahaadadiisa markaa dambe maba aqbali jiren waa saxaabi macruufa bal matalan oo dee waxaa shahaadadii bal marka waxa weeyaan arrinkii waa adag yahay oo dee waa afartii inay caddeeyaan nafsa zina taa ay caddeeyaan dee taasna ihbaatkeedu waa adag yahay laakiin taas bal haddii la helo afartaa cuduusha ee lab ee taa caddaynaya waa sax wey laakiin arrinta kale jirta haddii ictiraafo ruuxu uu qirto way noo soo socotaayo dee bal ama ha la shardiyo dhowr goor inuu ku celceliyo ama aan la shardiyin taa bayaankeedu waa inoo dambeeyaaye iyadana xaddi way sugnaanaysaa laakiin maxaa meeshii jira oo dee isaga ictiraafkiisa way kuma sugnaan arrin saddexaad baa xadiidka kuma sugan ama aharkan inoogu sugan oo ah uurkii uurka halkan waxaa loo jeedaa haweeney dee aan zawj lahayn ee hadday ama tahayna aan sayidba lahayn dee bal amadii inagaba saar aan nin lagu ogiyey aanu jirin wax kale oo bal matalan ikraah oo cad oy intan yidhaahaan maaha dee inay iyadoo wixii markuu soo baxay uun wax raada aan lahayn waa lay qasbaye inay tidhi aanay jirine laakiin dee ikraahu ikraah la aqoonsado waaba iyadoo dee iyadii dacwo u timi oo ashkato u timi oo waxyaala caddaynaysiya taa hadday tahay waaba mid laakiin markaan ikraahna jirin aan lagu ogeynna zawj laguma ogeyn uurna uu kuba soo baxo bal markaa iyadiina waa wax dee calaamo lagu garto waxaani kol haddii anintaasi jirina xamligu iskama imanayo uune inay zino tahay oo taa waa lagu xadayahay laakiin suuradan dambe kolley maalikiyadiiya waa qowlkood dee cumarna waa kan qowlkiisa ah saxaabadii wada joogtana meesha waa kaga hadlayba iyagu laakiin waxay leeyihin haweeneydu hadday wadankii lagu yaqaano wadanka degan iyadoo la garanaya waa saxi laakiin hadday qariib tahay dee wax sheegatay iyada taas laguma fulinayo waa tii dee la garanayay waxaan dee bal matalan arrintana laguma arkee laakiin inta badan culimadu suuradan uur keliya uun haweeneyda waa lagu xadayaa ma yidhaahaan sababtu waa dee xad adag waaba dil shubha iman karta axaadiid kala duwanna waxay ku timi in wixii bal xad ah hadday shubha ay timaado shubhada lagu daafaco ayay kuma timi ikraah buu iman karaa waxyaaluu iman karaa bal cumar baaba dee waa qaaic isagoo umuurahaasi intay dhaceen iskaba daayay waa haweeney malaaminaba ugu timi uurbay lahaydba waxay sheeganaysay markaas haweeney dee iskaba culusna way ahayd oo hurdo weynba oo intay habeenkii salaad kuba soo jeeday inay dhacdo dee markii dambe ay aragtay u nin dee isagiiba waxyaala kuba samaynaya markii dambena ka carariyo mid uu yahayna ma garanayo waa ka aqbalay xaddii uu kaba riday oo kaleo dee waqaa'ic bale uu taas ay kagaba rideen baa jirta laakiin waxaan leenahay halkan xabalka oo kale bal bayinad iyo ictiraafka mooyaane xabalka ee cumar qowlkiisiiba weeye walow isaga baan leenahay waqaa'ic iyadoo bal matalan uu riday baa jirtay oo shubahaan uuba riday maalikiyadana bal quyuud bay u sameeyaane waaba qowlkood laakiin culimada badankoodu waxay leeyihiinba iyada halkan xabal iyo uurkaasuun shubuu noqon karaa ruux dee saasoo kale iyadoo hurday ruuxun bal taas baaba dhici karta taas baa iman karta in dee shubha in loogu tago ikraah baa iman kara kol haddii ay shubha iyo ixtimaal imanayo xaddii yaan lagu oogino markaa tan iyada kuma sugnaanaysay intooda badan culimadu qabaan se dee bal shaaficiyad iyo keyrkood xanafiyad iyobaa iyo aimadaasi ay qabaan oo labada arrimood hore ayuu kuma sugnaanayaae laakiin xabalka kuma sugnaanayo ayay leeyihiin sababtuna waxa weeye waaba dhici kardee waa shubho xuduuddiina shubha iman karta xuduuddiina shubahaadka waayo waxyaalo kalaa iman kara iyadoon dee zina ay ku talagashay jirin baaba waxaani kuba iman karaa wixii xuduuddana shubahaadka waa laguba ridaa bal taas weeye inta bal markaan imaha inooguma sugan ama waxyaalaha kaliya ictiraafkiiyo waa wax inoo dambeeya waaba kan baabu man ictarafa calaa nafsihi bizina hada kani baabu bayaani man shaksi balbaadkii caddayntiiba weeye ama ictarafa qartay calaa nafsihi naftiisa korkeed bizina oo dee isagoo zinaystay yimi xaakimkii uu yimi yidhi waan zinaystay kaas buu bal wixii xukumkiisa ayaa waxa laga yeelayuu baabkiisii yahay marka kolley waxa inoo bilaabmi doona ninkii maacizi la odhanaya markaas radia allahu canhu baa lena waa saxaabi arrintan kaba dhacday xadna lagu ogo dee taasi dahaaray u ahayd iyo tadhiir bay uba ahayde axaadiidiisii markaa qeyb un baan yar wadi doonaa saa daraaddeedna axkaamta inteeda badan iyo xadiidkii dee duruqdiisii badnayd qeyb baa casharka dambe inoo noqon doontaayoo imaka in wixii inoo yar dhoweeyey alfaadaha un baan inta hore yar eegayna kalo daan waqti dambe yar joogno axaadiidna qeyb dhan oo aada u muhima waxyaala bayna kalena ay nooguba sugan yihiinna ama riwaayaadkii ee qayba ay kolley casharka dambe ay noqonayso haddii ala idhaah وxdثني cبدالملك بن شhعيب بن لyث بن سعد qال xdثني أبي عن جدي qال xdثني عqyل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المصيب عن أبي هريرة أنه qاaل bal أbو هريرة ayaa wuxuu hi أtىa رaجuل nin baa yimi min المسلimiiنa مسلimiintii kaba mida رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay buu u yimi والxaal huwa في الmasjidi masjidkii uu kuba sugan yahay fanaadaahu rasuulkii ilaahay buu u dhawaaqay rasuulkii ilaahayna masjidkuu joogay ninkii baa dhawaaqo faqaala wuxuu idhi yaa rasuula اllaahi rasuulkii ilaah uu dhawaaqayaa inii zanaytu waan zinaystay faacrada canhu rasuulkii ilaahay uu ka jeestay macnaha waa si u aamuso hadduu dee markii iska aamuso rasuulkii ilaahay ma doondooneen uu iskaga jeestay lamu hadin uu kaba jeestay fatanaxa ninkii markuu arkay rasuulkii ilaah dhinac kale ugaba jeestay waa wareegayo macnaa tilqaa'a weji wuxuu u durkay haddana rasuulkii ilaahay halkii ku toosnayd oo markii ina rasuulka ilahay waa kan ka jeestay xaggii wejigiisii buu kagaba yimi faqaala lahu wuxuu uhi yaa rasuula allahi inii zanaytu waan zinaystay faacrada canhu markiina haddana rasuulka ilaahay labaad uu ka jeestay xataa hanaa daalika ilaa u hanaa nuuntu mashadna hanaana macnaa karara weeye uu celceliyey oo daalika waa hadalkan uu leeyahay inii zanaytu عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات أفر goor buu ku celiyey فلما شhهida markii uu qiray ee uu markhaati kacay calىa نفسihi نftiisii أربعa شhaهاaتi أفر goor markuu isagu dee ku celceliyu أفر goor dee arintii qirtay ayaa uu dacaahu رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa u yeedhay ninkii saasuu mu odhan ordoo kusoo xada ama ku rajmiya faqaala wuxu uhi abika junuun war mino miyaad waalan tahay mawaali baa kugu sugan oo de waxa weeye junuun baa kuguba suganoo waa si uu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal arrintii aada loogu hubsado u caddaato bal talqiin baa ugu jiray rasuulka ilaahi meelo qaarkood uu u laqinaya si wuxuu kaba laabmo wixii iska aamuso naftiisii asturo in waxaana u leeyay miyaa waali kugu sugan tahay waa si uu xaaladiisa u hubsado dee ruuxa wuxuu garanayo in in la dilayo halaag uguba sugan yahay haddana ku adkaysanaya iyadoon cidi keenin lasoo qaban oo kale welibana uu helaya makhraj kaloo ah hadduu toobad keeno ilaahna uu toobad keeno wuxuu kaba dhici lahaa lamana doon doonteen uu toobad dhaba uu toobad keeno ilaahayna waa kaba dhaafi lahaa isagoo naftiisa asturaano waabay u roonaydba waana sidii markii hore abubakar iyo cumar iyobay u yimi deetay ku yidhaaheenuun war ilaahay dembi dhaaf weydiiso naftaada astur isagii baan tii kuma joogsan xataa rasuulka ilaahay ninkii soo diray waa wuxuu kuma yidhi wasaal lama odhanayay in haddaad maradaada ku asturto ayaaba ku khayr badnaan lahayd taas buu yidhi haddaba in dee ninka caynkaana dilkiisu ku suganya ku adkaysanaya waxaaba dhici karta kolkol caqligii inaanu caadiba ahayn dee nin caaqila waxaa laga yaabaa oo arrintan garanaya inaanu tan ku degdegin markaasuu rasuulka ilahay baa sidaa u weydiiyey waana inoo dambaysa haddii la idha casharka ka dambeeya inooguba iman inuu tolkii weydiiyu yihi war ninkan kama warrama caqligiisu suu yahay tii iyagiina weydiiye isagana waa weydiiye qaala ninkii wuxuu yihi laa meye ma waali qaala wuxuu uhi fala axsanta macnaa ma guursatay weeye tanna waa shuruuddii dee bal rajmiga lagu rajmin lahaa xadda lagu ogilaha si loo helo ay dee ayuu hubsanaya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaasuu yidhi qaala nacam haa buu ri oo ninkani waa nin guur soo maray faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam dee markaasina xaddii way sugnaatay isagii waa kan ku adkaystay shuruuddiina way caddaatay inay uu markaa la wada helayba eh rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi idhabuu bihi lag taga oo kaxeeya oo farjumuuhu rajmiya oo dee waa xaddiisiiba taas ah waa ruux muxsan u ahaa bal rajmiya weeye idhabuu farjumuuhu taas buu yidhi de bal adigu way noo dambaysaa rajmigii horta iyadaa halkan rasuulka ilaahay istifsaaraadkiisan waa mubaalaqo bal si arrinkii loo hubsado dee ruuxii muslimkaani dhiiggiisii aan dhibyaraan laguba daadin bal taas bay tahay xuduuduna dee ruuxu hadduu waala yahay ama waxay u dhiman yihiin kuma waajibayso waa san rasuulka ilaahay uba weydiiyey arrinta kale iyada inooguma sugan rasuulka ilaahay jeedsigan jeedsigan uu kolbo kaba jeedsanayay waa waxay culimmadu kaba dhigeen nooc tacriid oo ruuxan zinadii qiranaya bal inuu iska daayo waxaan ka laabmo oo markii uu ka jeesto haddana kaba jeesto mar saddexaad kaba jeestay hadduu iska aamuso iska tago rasuulka ilaahay u yeedhayo bal weydiiyaya ma yidhaaheen lama doondooneen oo bal waa nooc tacriidiyo isagoo loo yar tilmaamayo inuu dee isaba asturo uu toobadkeenaba arrintan rasuulka ilaahay laba yimuriid abuu farjumuuna wuxuu leeyahy sheekh waxay nooguma sugan dee imaamka shardi maaha inuu isagu ka dhagaxa ugu horreeya ku dhufanaya ama xaddii oogaya yahay ee dee istinaabadii inay bannaan tahaye arrinta kale uu sheekhu inoo sheegay waxa weeye halkan markay xad noqoto cidda fulin karta waa madaxdii weeye waa imaamkii ninkii madaxda ahaa ama ciddii uu arrintan u xil saaray uune maha jamaaco yaroo meel isu tagtay iyo koox iyo dad bal maalan meel degan inay leeyihin waanu oofinaynaa xuduuddu waa wax camal suldaaniya weeye madaxdii baa fulinaysa xaakimkay ku tacalluqsantay iyo ciddii u saaree laakiin ashkaas iyo afraadi iyagu ma fulinayaan taas ma fulinayaan bal maalan xadiidkana waxaa inooguma sugan irjumuhu farjumuhu unbuu yidhi jaldi u raaciya muu odhana waa tee aan lahayn waa umuuriyaaan sheegayna oo ah in lagu kaaftoomayo rajmigii bal waa xadiidka intay waxyaalaha inooguma sugan laakiin xadiidku dee wuu inoo badnaan duruqdiisa iyo ama dee axaadiid kala duwan oo ninkan kuba tacalluqsan baa inoo dambaysa qala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yidhi kollay sidoo xaafid bnu xajar yidhaahana halkani mucallaq ma aha say barhkood ku tegeen ama ay yidhaaheene sanadkeennii horuu mawsuul ku yahay sanadkiisii horena waa ta aan soo aragnay waa xadiid mawsuula un fa akhbaranii waxa ii warramay man samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu ruux maqlay jaabir ibnu cabdillaahi oo leh isaga imika inoomuu sheegin waa ibhaamiyey ruuxu mubhama halkan kuba sugan kolley riwaayaadka qaarkoodna waxaa kuba yimi inuu ahaa abu salamat bnu cabdiraxmaan ninkaasi walow ee xadiidkana abu horeyre kaba warinaye adugu waxa ii warramay cid maqashay jaabir ibnu cabdillaahi yaquulu xaaluu ku qowlayo fa kuntu waxaan aha fii man rajamahu dadkii rajmiyey baan ka mid ahaa fa rajamnaahu waxaanu ku rajminay bilmusallaa waa meesha dee kolley ciqaabtan adagi waa ta aan leenahay dhibyaraan kuma sugnaanayso inteeda badani waa zajrin xumaanta dadka laga zajrinayo dee faaxishadanoo aada iyo aada u foolxun oo taase dee waxa weeyaan oo mafaasid fara badan oo xaggii acraadii iyo ansaabtii ay kaba imanaysana shareecadu aada iyo aad bay u adkaysay dadkii si waxaan looga dheereeyo loogaba fogeeyo walow sidii ay ku sugnaan lahayd ee lagu ay lagu sugi lahaana ay aada u koobtay oo dee ictiraafkaasi waa sahlan yahay waa ruux dee isagu doonaya inuu naftiisii dahiro ilaah kaba cabsanayo taas un mooye ruuxii kale waxaa ma qiranayo dee tii kalena aada bay u adagtayba bayiinadii in loo hele laakiin arrinku waxa weeyaan waa sajrin xumaantan weyn dadkii lagaba sajrinaye fasaadka badan leh ee fasaadkiisu u batay dee waa tan imaka caafimaad xumida kaba timina aan ognahay waqtiyadan dambena ingees kalena ansaabtii iyo bal waxyaalahaas acraadii iyadna fasaadka kuba imanaya taasi ay aada iyo aada u badan tahay tan baa ciqaabtii loo adkeeyey farajabnaahu bilmusalla musallana waa meeshii lagu tukanayay salaada janaa-ista iyo ciidda iyo kolley musalla janaa-is bay haydoo inta badan lama keeni jirin masjidka waqtigii rasuulkae meel baqiicun kaba mida ayaa la dhigi jiray oo lagu tukan jiray oo musalla aljanaa-is weeye kolley halka ciidda lagu tukanayana malaa kamay dheeraynba ee halkani waa musalla aljanaa-is mu aha taas ee laakiin dee way dhacday waqtigii rasuulkaba dad in la keeno hore bal maalan masjidkii rasuulkii ilaahay laba keenay waa ilmo baydo oo rasuulka ilaahay kuba tukaday si caaisha mar laguba inkiray xadiidka aynoo ay soo noqdisay farajamnaahu bilmusalla falamaa adlaqathu markay xanuunjisay weeyey gubtay alxijaaratu dhagxaantii lama xidhxidhin isagaa ikhtiyaarkiisa kuba yimid ninkan isagaa doonaya in la dayro laakiin markuu damaqsado xanuunsaday ayuu haraba cararay faadraknaahu iyagii kamay hadhin rasuulka ilaahay lamuu socon walow bal maalan iyagii ku yidhi malaa waxa roonayd inay iskagaba hadhaan oo iska daayeen waaba intaasoo uu kaba laabmo in waxay tani arrinta tahay kol hadday ictiraafkiisa ahayd markii waxaa la fuliyey hadda hadduu haddana soo carur idhaa been baan sheegaye qabuulku uu soconaya waa laarkan waa la aqbalaya rujuuciisa waa la aqbalaya faadraknaahu waxaanu ku gaadhnay bilxarati dee kamay hadhina xaradii meel xaradii madiina meeshii shilmadowda ahayd baanu ku gaadhnayoo farajamnaahu halkii ayaa lagu rajmiyey oy kuba dileen warawaahu laythu ayضa xadiidkan iyada intani waxay noqonaysa mucalaq horaan inuu usoo maray dhowr iyo toban xadiidoo sidan kuba yimaado layth qeybo kala duwan uu kuba leeyahay dee waana tan dariiqyadii kale bukhaari baana wasliyeyba iyada intan ورواه الليث أيضا ليث waa wariye xdيثka عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاaب بhذا الاسناaد مثله ن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر la dhaayo iبن شهاaب dadkii laba kulmay ahaa waa nin kolley calimo kala duwane ay twثiiqiyaan mala xaafidna صaduuq kaba dhigo masrna waali buu ka ahaa boqol iyo sideed iyo tobankii hijrada malaa sanadii ka dambeysay waa laga qaaday xilkaas ee isagaa waali kabuu ahaa cabdiلرaحmaan بن khaalid kitaabkeenana halkana uu ku leeyahay meel inoo dambayso shaahid ahaan ama istishaad ahaan uu usoo qaatay muslimna waa ku leeyahay bukhaarina waa ku jira oo waa taa alleynay sanadkan isaga bukhaari uu wasliya ama mawsuul buu kaba dhigay laakiin ninkan cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu musaafir oo maanta ibnu shaab kaba warinaya waa nin waali masar waqti kaba noqday waqtigaan tilmaamayo sanadaan tilmaamayo kitaabkeenana halkan iyo oo waa tan tacliiqa imika ah iyo meel dambe oo istishaad ahaan uu usoo qaatay ayuu kuba leeyahy lakiin bukhaari baa sanadkiisa imika halkan wasliya وxadثnي cbdاللahi بن cbدالرحمن الdarimiي qال xadثna abوlyamani qال أخbarana شhucayb عan الزhriي bhada الاسناad أيضا wa fي xadiiثimaa labada nin ee dambe xadiidkoodii zuhri ka warinaya waxaana damiirkuu laamaya waa شhucayb بn abi xamزahan iyo cabdالرaحmaan iبn khaalid iبn musaafir oo dariiqaa hore tacliiq uu kuba sugnaa waxaa ku sugnay jamiican xaliyin iyagoo dhan qaala bnu shihaabin akhbaranii man samica jaabira bna cabdillaahi kamaa dakara cuqayla sida riwaayada cuqayla hore inooguma sugnayd aya iyagana ay uguma sugnaydun arrinkan uu sheegayo isagoon ruuxii magacaabin uu kaba maqlay inay markii hore xadiidku xadiid abu hurayru ahaa xadiidka ka aynu soo aragnaye jaabir ibnu cabdillaahi oo ka warramaya dee inuu halkaa goobjoog kaba ahaa dadkii xaddan oogitaankeeda iyo fulinteeda kaba qeyb qaatayna inuu ahaa weli duruqduna way noo socotaan waxadaثanii abu daahiri waxarmalatu bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunusuxa waxadaثna isxaaq bnu ibraahima qaala akhbarana cabdالrazaqi qaala akhbarana macmaru wabnu jurayjin kulluhum can الzuhriyi markaa yunus iyo macmar iyo ibnu jurayj buu kulluhum u wadaaye zuhri bay kaba wariyeen can abi salamata can jaabir bni cabdillaahi waa tan aan lahayn dee riwaayadan imika yunus iyo macmar iyo waa kuwan abu salama caddeeyey jaabir cidda u dhaxaysaana waa abu salama halkaa hore yaanu magacaabinbe can jaabir bni cabdillaahi can nabiyi sala allahu caleyh wasalam naxar riwaayata cuqayl riwaayadii cuqayl can zuhri hadda ay kuma sugnayd waxa weeyaan riwaayadii cuqayl can zuhri waa tii marka dhoweyd aynu soo aragnay can abi salmata bni cabdiraxmaan wasaciid ibni musayib bay riwaayadoodu ahayd hadalkan qaala bnu shihaabin faahbaranii man samicana way la socotee laakiin riwaayada cuqayl waxay ahayd xadiidku inta hore waa xadiid abu hurayru ahaa laakiin naxwa riwaayati cuqaylin can zuhriyi can saciid ibn abi salamata can abi hurayrata riwaayadan markaa qolooyinkan dambe ay zuhri kaba wariyeen zuhrina abu salama abu salamana jaabir waxay la mid ahayd inta yaree koobnayd ee hore un kumay koobnayne xadiidkii marka hore abu hureyre xadiidkiisa ee dheera ayuunbay kuwana ay laba mid ahayd zuhri baa markaa labadaa dariiq leh nin xaafidoo imaamo ayuu ahaayo markaa riwaayaad badan oo kala duwan leh alxadiidka iyaday kolley umuuraha intan inooguma suganna wuxuu sheekhu halkan bukhaari iyo culimada kaleba kaba soo naqlinaya meesha ciidda lagu tukado haddii dee dadku ay musalle ciideed oo ciidda uun loo khaas yeelay ay leeyihin iyo janaa-ista uun meel lagu khaas yeelo ama xabaalo agtooda ha noqoto ama meel kale ay leeyihiin kol haddii aan masjid loogu talagelin oo masjid aan laga dhigin oo waqfi masjidoo saasa loo waqfiyey aanu jirin xukumkii masjidka ma laha waayo hadday xukum masjid leedahay xad laguma ogeen oo masaajidii inay dhiig baa ku daadanayo ruuxii baaba kuba dhimanaye masaajidda dhexdeeda xaddii laguma oogayo marka hadday masjid xukumkii leedahay meelaha caynkaasi xaddan laguma oogeen oo dee dhiiggan iyo waxyaalahan kuba daadanaya iyo waxyaalaha nijaasaataas lagama dhigan dhexdiisii laguma fudhiyeen ama taalood bal markaas xukman masaajid ma laha haddii aan waqfi ahaan haddii dee laakiin la waqfiyo masjid ahaan loo waqfiyey de markaa umuurahan waa laga ilaalinaya xukumkii masjidka yeelanaysaaba arrinta kale uu sheekhu inoo sheegayaana waxaa halkan inooguba sugan ee xadiidka lagaba qaadanaya ruuxii muxsanka ahaa haddii uu zinadii qerto laakiin markii rajmigiisii la bilaabay uu iska cararo maxaa laga yeelayaa miyaa laga tegayaa oo saa faraha laga qaadayaa mise waa laga daba tegayaa san saxaabadani ay yeeleen si xaddii loogu ogo kolley shaafici iyo axmed iyo qolooyin kale iyagoo xadiid meesha soo aroo bacdu asxaabi sunan wariyeyna xujaysanaya oo rasuulka ilah yidhi alaa taragtumuuha xataa andura fii shani warmaa daysaan bal waaba intaasuu kaba laabmay ilaan shanigiisa eegayo ayaa waxay leeyihin kol hadduu cararo lagama daba tegayo faraha laga qaadayaa arrinku maaha zinadii baa kaba dhacday bal waa la eegayaayo inuu tii hore ku adkaysta iyo inuu ka laabmay hadduu tii hore ku adkaysta xaddii waa lagu fulinaya laakiin hadduu kaba laabmayna waa la aqbalaya de waana jiraan aimada qaarkood iyagu kuba tegey iyagoo ficilkan eegaya saxaabada in may aan laga hadhahayne ee xaddii la dhammaynayo bal taasi way jirtaa laakiin riwaayada abi daawuud aan sheegayno ayaa waxay keenaysay inuu rasuulka ilaahay yidhi maydaayaan si aan u eego iyo ma ka tagtaanba waxaaba laga yaabaa inuu toobad keeno ilaahayna toobadiisa kaba aqbala macnuhuna uu yahay hadduu markaa xaaladaa uu kaba laabmo in iyada tani waa xad ilaahay waa xaqiisii un waana xuduudda un bay tani khaas kuba tahay wixii ictiraafaana khaas kuba tahay in de de bal matalan tii waa laga aqbali lahaa waa lagaba dayn lahaa waa tan iyada xadiidka inaha inooguba sugan bal duruqdiina in yar baan si yar wadaya وxdثnي أbو كاmير فضyل بن حuسين الجحdري قال xdثnا أbو cawاnة عن سماك بن حرب عن jابر بن سمرة qاaل raأytu waxaan arkay maعز بنa مالكi markii hore nin baynu soo aragno mسلimiintii kaba mid ahaa ninka magaciisi waa ninkan oo waxa weeya maعز بن مالك baa la odranayay reer أسلمna uu ahaa ninkaasaan arkay xiina jiئa bihi markii lalaba yimi ilى النبiyi صلى الlaه عليه وسلم رajuل mubtadaan iska qadaranaynaa nusooyinka qaarkoodna waabay dhaceen wa huwa ninkuna rajulu nin weeye ayuu ahaa qasiiru gaaban acdalu macnaha xoog lahoo seeda lahoo dee waa in cadaladu waa seedahan oo kale ama saaqa iyo gacanta oo kale iyo markay soo baxdo de adigu waa nin khalqigiisa iyo abuurkiisa adigu nin xoogle ayuun baabu ahaa cadalaadna way noo dambaysa laysa caleyhi ridaan wax go-a uu dusha ka huwanaana may jirin fashahida calىa nafsihi naftiisii korkeedii baa wuxuu ku markhaati kacay arbaca maraatin afar goor muxuu ku markhaati kacay annahu zanaa inuu zinaysay afar goor bal iyada taas afarta iyo casharka kaga dambeeya inooguma iman ma shardibaa mise maahe afar goor buuna caddeeyey waa kan rasuulka ilaahay kolbe ka jeedsanayey bal riwaayadka qaarkoodna laba cisho arrintu inay qaadatay baa kuba yimi oo se riwaaya saasi kuba timi waa ku celceliyey oo afar goor buu naftiisii ayuu qirtay inuu zinaystay faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi falacallaka waxaa laga yaabaa halkan kolley hadalkii qeyb baa maqan in riwaayaad kalena waxaabay inooguma yimaadeen wax tan inoo bayaaminaya waa ikhtisaar owne lacallaka qabalta aw gamasta waxaa laga yaabaa arrintu inaanay zina waxan aad ku tilmaantay inaad dhunkatay uun waxaa laga yaabaa inaad tuujisay uun oo kamsi iyo waxyaalo saasa waxyaalahaasa ayne oo rasuulka ilaahay waa nooc tacriid talqiina waa isagoo u laqinaya inuu iskaba laabmo iska aamuso ee laakiin arrintiina balse ay u caddaato ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa laga yaabaa inaad dee bal matalan dhunkatay waxaa laga yaabaa inaad ficil kaloon dee zine ahayn laba timi waxaa laga yaabaa xataa ugu dambeyn ilaa uu yihi rasuulka ilaahay isagoon dee asturahaynba lafdigii anigtaha iyo taas uu kuba yidhi markaasoo waa adigu tan u celiyay waana nooc talqiin bay idhaahaan rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalamu aleyh xadiidka sanadkiisa dacfaa kuba sugnaaday iyadoo tuug loo keenay waxyaaba waxaa soo xadiidkaa kuba yimi sanadkiisa dacfi baa kusugan laa ikhaaluka saraqta anu kuma malaynaya inaad waxaday waa nooc dee hadduu yidhaaho inay isagii deme isagii baa kuma adkeysanayay waa sida kaba dhacdayna cali iyo admas khulafadii barhkooda in cumar bay kaba soo naqliyeen waxanu de gacantani gacan tuug uma eka iyo waxyaalo waa nooc yar talqiin ay warkay tahay loo laqinayo hadduu ruuxu kaba laabmo ictiraafkiis kaba daayo lama doondoonayo wey taas lama doondoonayo laakiin dee ruuxan doonaya inuu istahire arrintiisi malaa dee tan kalaba dahaaro way u noqon lahay hadduu hagaa ugu toobad keene laakiin taas kol haddii isagii adkeysanaya waa in xaddii ti ku adkeysanaya xaddii lagu oge iyada bayine iyada hadday tahay bayinadu baab kale ay noqonaysaa waa ictiraaf bay umuurahani ahaayeen falacalka qaala la mudinka meyi may waxaama samayn qaala wuxuu yihi wallahi bu isagii baa dhaaranayo la wallahi baan ku dhaartay inahu qad sana alaakhiru kan fog ee duruubsan ama kan shaqiga ah ama kan ardalka ah waxa doontaba dhaho waa zinaystay isagaa issheegaya ee cibaaradiina waa ka markii hore waa kii lahaa waan zinay waan zinaystay lafdigan alakhiru horta hamsadu ma madna oo alaakhiru ma aqriyaysaane alakhiru weeye macnihiisuna waxay leeyihin alabcadu ama alardalu ama alla-iim iyo ashaqi waa waxyaale iskuba dhow dhowo ujeeddadiisu isagaa isu jeeda naftiisiibuu xaqiraya uu leeyahay kan liita kan durugsan ama shaqiga ah ama xun waa zinaystay oo waxani wuu kaba dhacay saasuu hi qaala wuxuu ihi markaa jaabir ibnu samura farajamahu rasuulkii ilaahay dee uu amray uu rajmiyey uma khadaba markii rajmigu dhacay dabadeed ayuu khudbeeyo faqaala wuxuu ihi alaa hooyay kulamaa markastoo nafarna aanu baxno dahabna ghaazina xaal aan duulayno fii sabiili illaahi khalafa waa hadhaya axadu midkood baa waa dadka qaarkood midkood baa hadhaya lahu nabiibun lahu isagu u sugnaaday nadi nabiibun waaci iyo sawt ka nabiibi taysi orgigu markaa dee ama wax saaranayo weeye sawtkan ama cidiisan oo kale taasoo kale isagoo lahoo yamnaxu waa siinaya axaduhum dee waa annisaa ama tii uu waxaan kaba helayay alkuhbata wax yar ama in yaroo caanaa dee waa ruux baahiba hayso ama wax yaroo kaluu siinaya markaasaa dee waxaana faaxishuu samaynaya ama wallaahi baan ku dhaartay in yumkinni haddii ilaahay ii suurtogeliyo min axadim kuwa waxaa samaynaya midkood ii suurtogeliyo sa dee ninkanba kuba dhacday la ankulannahu waan ciqaabi oo macnaa waxaan ciqaabna kaal noqota isaga iyo keyrkiiba ama cido u noqota dadkii kalena u noqota ayaan kuba samayn doonaayo la ankulanahu canhu bacna waa la ajcalanahu nakaalan weeye sida lafdiga inoo dambaysan وxadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر ولفظ بن المثنى قال xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن سiماk بن حرب qال سمعت jابر بن سمرةa يقuل utiya rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وsلم rasuulki ilaahi waxaa loo keenay birajulin nin baa loola yimi qasiirin gaaban oo ashcaثa basaasaysan oo dii cadalaatin seedo iyo u saaxiibo muruqyo calayhi korkiisa izaarun hoosguntiyo maru guntana waqad zanaa walxaal qad zanaa uu sinaystay faradda wuu celiyey rasuulka ilaahi maratayni ninkii markuu qirtay waa ka jeestay haddana mar kaluu qirtay uu celiyey uma amara bihi markuu dee isagii dayn waayey ka hadhi waayu arrintii kuba adkaystay waan u garanayaa waxa sugaya ayuu uma amara bihi uu amray rasuulkii ilaahay oo farujima waa la rajmiyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi kulamaa mar kastoo nafarnaa aanu baxno ghaazina xaal aan duulayno fii sabiilillaahi takhallafa waa hadhaya axadukum midkiin ama mid baa hadhi yanibu nabiiba taysi isagoo u ciyaya sida orgigu u ciyo waa markan uu wax saaranayo ama taas sawdkiisan taas baa nabiib lagu magacaabaa naba ficilkuna yanibo dee waxa weeyaan nabiiban iyo naban oo waa sawdka isagoo ujeeddadu waxa weeyaan ama waxodxodanaya dee waxyaalahan buu ku kacaya yamnaxu waxaan u siinayaa ixdaahuna waa iyaga midkooda waa kuwa dee uu waxaan kaba helo alkuhbata wax yar intuu siiyo qaliil min allaban ama shay kalea ayuu faaxishadan samaynaya in allaha ilaahay laa yumkinni ima suurto gelinayo min axadihim ima makansiinayo min axadin axad minhum iyaga kaba mid ah oo hadday dhacdo dadka caynkaasiya waxaa samaynaya in mar dee arrintii intay muuqato ama isagu ha yimaado ama si kalaha loogu caddeeyo rabbi ii suurto geliyo ruuxa caynkaasa in waxa weya ilaa jacaltuhu waxaan kaba yeelayaa nakaalan macnaa wax lagu cibro qaato waana u noqda arrinkaa lagaga go-o ayaaba yeelayo dee xaddaa adag baan ku oofinaya aw nakaltuhu macnaa isagii baan ciqaabaya ciqaab nakaal noqota qaala wuxuu yidhi faxadaثuu waxaa odhanaya xadiidka waxaa in ka warinayay in kolley simak ibnu xarbin baa jaabir ibnu samuro kaba wariyey xadiidkana waxaa inoogu sugnaa in inuu laba goor faradahu maratayni qaala wuxuu uhi faxadatu xadiidkan baa waxaan ugu warramay simaak baa odhanaya saciid bna jubairin baan ugu warramay faqaala wuxuu uhi saciid ibnu jubayr inahu raddahu arbaca maraatin dee waana sida riwaayaad kale kuma timi laba goorun may ahayn labada goor waxay ku xambaaran tahay maalin maalin labaad buu soo noqdo haddana laba gooroo kale laba yim soo xaafidkuma jamciye afar goor baa rasuulka ilaahi celiyo oo isagoo qirtay oo qirtay oo qirtay ayaanu kaba aqbalina ugu dambayn markii dee mar afraadna uu naftiisii waxaan kuba caddeeyey ku markhaati furay ayuu rasuulku su-aalaha inuu soo marniya kuwa inoo dambeeye laba yimi ugu dambaynna xaddii buu ku oogay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna shabaabatu xa waxadaثna isxaaq بn ibrahima qaala akhbarana abu caamirin اlcaqadiyu kilaahuma can shucbata can simakin can jaabir bni samurata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam naxو xadiiثi bni jacfarin xadiidkii ina jacfare imakaan kaba soo baxnay oo kale ina jacfarna waa moxamed waa gundar shucbuu kaba warinayay markaasina wawaafaqahu shabaabatu eeg halkan ayaa shucbo ka warinaya shabaabatu bnu sawaar iyo abu caamir alcaqadi markii horena moxamed ibnu jacfar baa xadiidka wariyey haddaba waafaqa u waafaqay hu damiirkan baariskiina wuxuu laamaya ama mafcuulku gundar ama ibnu jacfar moxamed ibnu jacfar waxa waafaqay shabaabatu shabaaba calaa qowlihi faradahu marataynidan wuu ku waafaqay oo isaguna riwaayadiisa wuu kuba sugnaa wa fii xadiidi abi caamirin laakiin abu caamir oo shucbo kaba wariyay xadiidkiisa waxaa kuba sugnayd faradahu maratayn aw halaaa dee afar goorna waa taa timi intuna waabaytanoo xaafidsadoo kuba jamciyana afar goorna waa marka laysku wada daro intii dhacday labada goorna waxaan kuba xambaaraynaa dee waxa weeyaan in labada goor inuu markaa dee mar ay hayd sida lafti kale uu soo naqliyey kuba timi oo maalintii labaad buu haddana yimi ay kuba sugnaydeen xadaثna qutaybة بnu saciidi wa abu kamirin اljaxdariyu walafdu liqutaybata qaala waxay yidhaaheen xadaثna oo labadan sheekh ee muslim leeyahay baa waxay yidhaaheen xadaثna abu cawaanata can simakin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin markii horena eeg simak ibnu xarb wuxuu ka warinayay jaabir ibnu samure laakiin waa tii markan dhowi uu lahaa saciid baan ugu warramay aan idhi simaak weeye ninku simaak baa saciid ibnu jubayr can ibni cabaasin ana nabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala inuu ku yidhi limaciz bni malikin axaqun xaq miyaa oo marunbaa maa balaganii canka waxa xaggaaga iga kaa soo gaadhay qaala wuxu uhi wamaa balagaka canii maxaa ku soo gaadhay oo aniga xaggayga aad kaba maqashay qaala balaganii waxay soo gaadhay annaka waqacta bijaariyati ali fulaanin reer fulaan addoon bay ahayd amay ahayde jaariyadeedii inaad adigu u tagtay oo aada martala dee ka sinaysatay taas baan maqlay qaala nacam haa buu yihi oo wuu jira arrinkaasi qaala markaa wuxuu markaa wuxuu ihi saciid mee ibnu cabbaas fashahida arbaca shahaadaatin afar shahaado ayuu qiray oo afar goor buu qirtay waxa inuu sameeyey naftiisiina uu ku markhaati furay uma amara bihi rasuulkii ilaahay baa amray oo fa rujima waa la rajmiyey taasba weeye koley xadiidka dariiqadan ku dayn doonaa xadiidkana duruqdiisii ama riwaayaad kala duwan baa inoo dambeeyo oo imika haddii la yidhaaho abu saciid alkhudri xadiidkiisa waan arki doonaa inoo dambeeyo riwaayaadkiisa waxaa kaloon arki doonaa sulaymaan ama burayt burayat laslami ama burayat bnu xusayb iyo waa xadiidkan maacizune laakiin waxyaalo kala duwan baa inoo soo kordhi doonee halkan waxaa ku yar sugan uun riwaayadan dhacay inuu rasuulka ilaahay weydiiyey isagu yihi saasaa isoo gaadhay ee maxaa ka jira ama marunba riwaayaadka kale o dhanna waxaa inooguba sugan inuu isagu yimi waa kan rasuulkii ilaahay ku lahaa waa zinaysay uu ka jeestay haddana ka jeestay haddana kaba jeestay riwaayadna wixii uu rasuulka ilaahay markii uu yimi yihi maxaad doonaysaa inaad idahirto ayaan doonayaa taas baa inoogu sugan marka wuxuu halkan sheekhu culimada kaba soo naqlinayaa riwaayaadka tanaaqud kama dhexeeye markii hore iyadoon rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uba yeedhin ayaa dee ayuu yimi oo laba keeno waa kanoo dee sar lafdigaa hore jaabirba inooguba yimi bal markaa in markaa adigu taas buu yimi dete markii uu yimin ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhna ee su-aashan ayuu weydiiyey dee markan la keenee hadalkanna uu kuba celceliyo bal taas bay kuba xambaaran tahay marka waxaanu kuba jamcinayaa in riwaayada muslim keyrkii kuba timi ee rasuulka ilaahay qowmkiisii inuu cid u diray oo bal maalan uu ku yidhina ninkii soo diray isaga qowmkiisaa soo diray haddaad asturto sidaasaa kuu fiicnaan lahayd ee bal arrinku wuxuu kuma xambaaranayaa markii dee uu waxyaalaha kuwaasi ay yimaadeen ay sheegeen dabadeed inay tani ahayd ee bal adigu waxaan leenahay in kolle riwaayaadka mashhuurka ee badan ee duruqda kala duwan ee xadiidka weliba saxaabo kala duwani kama warinayaan waxaa inoogu sugan arrintu inay xaggiisa kaba timi rasuulkii ilaahay uu yimi ku celceliyey bal rasuulkii ilaahay ka aamusay markii hore kana jeestay haddana uu dayn waayey taas baa riwaayaadkaa ka badan riwaayadan inooguma yimo bal arrinkuna kolley taas buu noqonayaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa aclam